barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsanah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a idinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha meyna waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid a waraysaan la yeelannay abwaane hurre walanwal oo ka sheekaynaya waayihii kala duwanaa ee uu soo maray heeska iyo faqaari gololka fuul laysugu yimi buu haayay cambar anigu markaanu is aragnay waa doonanay cambar anigu naagan hawaysanayana ma ahayn cambaro dadka xulka ah ee ugu bidhaanta badan le dalka ayaanay ka guri jirin oo la hadli jirin marka qoladayada gaagaabanino mabaanu hawaysan jirin
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro hore uga ganacsan jirta waddamada dibadda oo haatan dib ugu laabanaya dalka isla markaana fikrado ganacsi ka hirgelinaya magaalooyin kala duwan waraysi ayaan idinka haynaa kismaayo markaad fiiriso cid ku kontaroolaysa ma laha cid maxay ahayd aad ka baqanayso oo ku dhacaysa ma laha xagga adoo dukaankaaga yacni u haysta inaad haysato alaab sharciya yaa lagu imaanaya dukaanka dhan la raranaya iyadoo yacni lagu oranayo waxaad gaddaa alaab magaca ama feeg ah
heese kala duwan ayaa sidoo kale barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta oo jimco ah ku jira
marhadan gahaabiyo daar foqulahayno idibadnay jirin dolar imaanayn danyar xisaaboy iguda jacaylo igudda xisaabo yaa sidoo kale heestaas iyo qodobo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese qodobo ka mida warkii dunida
arday u dhashay dalka nigeria ayaa lagu weeraray ul bir ah kaas oo ku sugnaa koonfurta dalka indiya khamiistii shalay toddobaad kadib markii arday u dhashay dalka waa dal kale oo afrikaana oo ku yaala lagu garaacay isagana magaalada new delhi kazim oo ah arday saddex iyo labaatan jir oo wax ka barta macadka la yidhaahda nizaam kaasoo aan magaciisa kale la shaacinin ayaa waxaa garaacay dad degan magaalada hyderabad kadib markii sida la sheegay ee isaga iyo laba qof oo kale muran kulul oo ka dhashay goob gawaarida la dhigto uu dhexmaray inkastoo ay boolisku meesha ka saareen in arrintu ay midab sooc ku salaysan tahay ay taa beddelkeeda waxa ay soo xiganayaan in garaacista wiilkaasi ay ka dhalatay goobta gaarida gawaarida la dhigto dembiyada ka dhanka ah dadka afrikaanka ah ayaa ahayd arrin si joogta uga dhacaysay dalka indiya madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka ka socda ee booqda magaalada hiroshima ee dalka jabaan halkaas oo ah goobtii ugu horreysay ee dunida lagu weeraro hubka nukliyeerka taas oo maraykanka ku riday sannadkii iyoshanyoafartankii waxaana tallaabadaasi ay soo dedejisay in dalka jabaan uu isdhiibo taasina ay fududaysay in dagaalkii labaad ee dunida uu soo afjarmo obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa ubax dhigay taallo lagu xasuusto dadkii magaaladaas ku dhintay oo gaadhayay ilaa kun oo qof madaxweyne obama ayaa sidoo kale gacan qaaday qaar ka mid a dadkii ka badbaaday weerarkaas hase ahaatee madaxweyne obama ayaa hore u sheegay in aanu raaligelin ka bixinayn go-aanka maraykanka uu qaatay in uu hubka nukliyeerka u adeegsado magaalada hiroshima iyo magaalada kale ee nagasaki duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a caasha hurre walanwal markaad maqashid maxaa kugu soo dhacaya
magacaas walanwalka ayaa dhagaygaad mudanaysa u garanayaan haye xagaad ka xusuusataa abwaanka weynd abwaankii isbuwa abwaan iminka abwaankii noo sameeyey heesta hooyo
maxamed ibraahim warsame hadraawi dadku Hay.
laakiin Hay, intaa maxaa ka hadraawi afisay hadraawi iyo hurre walanwal buu kala yaqaana dadku inta badan isma keenaan laakiin waa ibraahim walawal dadka ibraahim walawal haa laakiin dadku inta badan hurraysiiyeen walawalka laakiin halkaan ka gala ma ka heshay aad iyo aad hogwaanka noo sameeyey heesta hooye waad soo dhaweysay marka masoo dhawey mise waa asiib ismaaciilo waad asiibtay aad Waa waad gartay.
asiibtay Ay.
hore walowal laftigiisu een, isna waa abwaanka haye wuxuuna aad dhinaca dee ciyaar dhaqameedka iyo heesaha dhaqanka iyo waxyaabahaasu caan ku yahay haye ilaa haddan wuu boodaa waa gartay marka isaga dhinaca muusiga looma sheego dhinaca laguma dayo xagga aad iskuma waray waa gartay marka wuxuu ka sheekeynayaa oo kale een, 1945 buu dhashay isagu haye wuuna boodaa wuuna boodaa weli waa gartay marka wuxuu ka sheekeynayaa xiliyo hore ayaa habeen ciyaar gud isaga oo waxyaabaha aadka ugu caankeeyay dadku aadka ugu xasuustaan cayaar guudka ma kuulas igu tirisaa habeenkii dee tirisaadii xiliyadii hore ahayd haye ayaa inan heega muuqdheera unbuu goobta ciyaarta ku arkay waa oo aad gartay u qurux badan haye waqtigii ugu dambeysay buu hoodle agagaarkeedii cambara ku noolayd haye marka inantii iyo isagii ayaa sheeko halka ka bilaabantay ha ayaa dhex marta waqti badan socotay waa gartay cambarana weli ma boodaa cambaro inay boodiyin kale Isagaa warka dib baa sheegi loogu doona.
noqon waa marka gartay yuusuf shaacir oo kale aada uga sheekeyn jiray oo een, warbaahinta iyadoo dee sheekooyinkii ururiyey hurre laftigiisa uga sheek marka sheekooyinka iyo kuwo kale ayuu si guud mara waa gartay u- uga sheekeynaya marka hurre walanwal waxaa waraysi la shi- yeeshay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaari marka suugaan haddii lasoo hadalqaado waxaa la xasuusanayaa in sheeka igu maqaalaa in in badan aad adigu ka sheekaysayoo cambaro iyo adiga idin dhex martay bal dhegeystayaasha dib ugu celintaan maqal sheekada hees iyo go- faqaare golaga fuul la isugu yibuhay cambar anigu markaanu saragnay waa doonanay cambar anigu naagan hawaysanayana ma ahayn cambaroo dadka xulka ah ee ugu bidhaanta badan leh dalka ayaanay ka guri jirin oo la hadli jirin marka qoladayada gaagaabanina mabaanu hawaysan jirin maanu hawaysan jirin marka aniga tacayadu han baanu isla jirnay ee go- ma ahayn caashiq ma ahayn Ada- jacayl qofnimo aanu isu jecelahay mooyaane jacayl guur aanu isu jecelahay ma jirin ani cambaro heesta iyadoo de bawaag lasoo qaadamayo lama lama lama sheego heesta cayaar baanu isugu nimid oo gabadh baan la hadlayoo aroos bay ahaydoo gabadha annaga ahaydoo dabeedna gabadhay annaga ahayd baan la hadlay ambarna waxaa ii keenay koonaha kale cayaarta iyadoo ka joogto anna aanan aqoonin ay heesaata iyana ay aqoonin heesaa ahay ayay weydiiso ti qolamaa tahay qolamaa tahay unbaa heesta aniga cambarana dhex martay keentay gorta waa habeennimo waana hel cayaareed halqina wa isu soo galay oo haree la isu garan maayo inankaaga heesaayo horta aan isbaranay haybtaada noo sheeg bay tiri halkaasunbay dee ka bilaabantay anna waxaan idhi haybdoon haddaa tahay hoygiinayna gee hareerkaaga ii gogol hooyadaana iga qari haasaawo ii qabo igu haybsa dabadeed dee dabeedna ceeb baa bilaabantay waxay tiri maadoo kale maana nuucaaga ge- niman halolo maadhi- niman halolo maadhin iyo boqol baar madow horan oo la heshiinin aabahay hareeraan dhiga dayaad alma maani ofur dabeedna halkaasay bela naga faraqsato aan u nimaadno een, af soomaaliga waxaad usoo joogta nolosha noocaas ee erayada lagu wada hadlaa aynay tiraab ahayna tix ahayd oo in badan la suugaameyn jiray maantana waad joogtaa waqtigan la joogo waxaa la yidhaahdaa afkii waxaad moodaa inay barabixinayaan af af kaloo qalaad bal isbarbardhig dee horta af soomaaligan maanta waa adeeroy dee waaniga halaan uga sheekeeyo laba inan ba iska eeg taagay oo ay anigoo ila ag taagan yihiin ayaa laba hablood dhaafeen anna qolaan sugayay wuxuu yidhi war ma garanaysaa adoo waa garanayaa labadoodii baa wada hadlaya hayo waa garanayaadoo waa xiin buu yidhi hareerahayga roob baan ka eega anigu roob baan u qinxin dabeedna wuxuu yidhi qabo wuu ka daba orday cabaar buu ku maqnaa wuu la taagnaa annaga loqoodhaanka eegayay xiin rooban arki waayo orkuba daruur ma leh wuu soo noqday wuu weydiiye wuxu ihi war maye waa qaydar buu yidhi waxaan weydiiyey inamadii markay dhaqaaqayeen waxa ay u jeedeen xinkii wuxuu noqday gabdhu waa riqdoon anna roob baan uuqin hablu waa riqdoon bay noqday markuu soo noqday wuu yidhi waa qaydarna naf ma- kuwa nafle maaha bay noqotay dee laanu foolxumaan uuqin oo odhan jiray inantu inan quruxle maahae ama waa inan doqonaan aqinay ama waa inan weyn oo daawuday baan oqonin ceebta dumarku sadaxaasay daahayd waa inanaan dheg lahayn iyo waa inan qiimo daran iyo waa inan daawudayoo waa yeeshay ceebaan inta ahaynoo dumarka aan u naqinay dee ma jirin markii ay ii sheegeen ayaan weydiiye o adeer waxaan ka warantaan hadday qurux badan yihin maxaa odhan lahaydeen waa maldhab baan odhan lahayn buuri maldhabkiina waan qaanaado waaba la ii sheegado anigoo qaadkaba sii cunan dee yaan barta waa qaad inantii reerku dhalaa ee timaheeda milyanka dollar ku baxday sida loo aflaaqada looga ilaalinayo iyo sida qutinta looga ilaalinayo iyo sida feedhanka looga ilaalinayo abuurteeda kalena dee mid baa ilaahay sii ka dhigay yaa waxaa lagu metelay qaad dee markaa afka maanta jooga kaayagii horena geedi buu ku xidhnaa udubka oo gabaahiir runduda amase goox diiran udubka oo gabaahiir runduda amase goox diiran ay gorodmadowda iyo qubeen magasha gaarayso kabiil durugsan toog iyo haddii geedi lagu sheego oo lagu guddoonsado hayaan caynka lagu giisho gowre kaama qaado iyo dameer gaagmareebade dhoomaha gingiman iyo dhalaan galangalcoobaya gurgur- gurgurshaha tabaadigaabaa gibi la saaraaye gaadiid nin waayaan walle ka hinqar goobaale eeg intee la garanayaa dee soomaaliga maanta jooga intee laga garanayaa ku farsado diraaceed sabaan dib- dunida gaaguufay un af galbeed raadhigtay dayda gorin weyday kuducurka ula cirir gaaruftoos xaalga raadeeyey oo uu gumburigii ruqdiyo gariga fiigiisu uu goolnidaaq iyo sanguhu gaalib hidin waayey u cawska baabasiyey biyaana gaadhi laga eegay giniska iyo bishay goonjiyada marisaga leefta maguurtiyo waxaa lagu xigtaa siday tagooraani walee geesle qoyskii leh yaan goolka dhacaruurin walee geesle qoyskii leh yaan yaan goolka dhacaruurin oo macnihii waxaa laleeyahay iyagu eh, adkaysi ma leh
shabel marka diraacda kudo reerka gool baa loo qalaa markaasay kusoo doogaan awr toddoba jir ama siddeed jir hadii reerka loo qalaa dee ma gool bay leeyihin riyo iyo iyo ma- abaarta caynkaasaaba dhaqday
waan gartay cashay labadii erey buu ka sheekeeyey afkii xilligan oo kale oo arrin isaga ku dhacday buu hore walwal ka sheekeeyey dhalinyarada iyo af soomaaliga iyo isu isu bedelay markaas wuxuu haddana tusaale usoo qaatay beedadka dambe ee ee, dee sugaanta hore horta waxaa baan uga hara ismaaciilo ma taqaanaa Haye.
mar haddii isagiiba gartii uu gooyey uu leeyahay Imisaa fahmaya?
imisaa fahmaysa mar haddii uu yiri Haye.
isagaaba gartii gooyey cashay horta lahjadaha marka laftigooda marka meel dhow markuu maraya anigu ka haray marka marka waa inaan qaamuuska afka soomaaliga intaan dib ugu laabtan ka baarbaaro in eraya badan badan oo ku jira adiga keliga maaha dhallaan galangalcoobaya buu Haye, yiri.
haye. marka in badan baa ku jirta E- ereyada waxaa ka mid a tusaalahanku weydiiyo adiga haddii lagu dhaha diraac
diraac maxaa u taqaan waxaan u aqaanaa meel abaar ah haye oo laga guuray oo laga guuray Ah.
ama xilli een, ma garanaysaa jiilaalku ama dheeraaday oo ma garanaysa roob la sugayo oo aduu.
weliba diraacda xagee ka maqlan baan weydiisay haye inaan yahay diraac iyo dirir hore kala kala wacan wacan Marka- adoo doog arkaayo lama dego meel abaar markaan ereyadaas maqlo diraac maxaa la yidhahda waa inaan qaamuuska soo qaato oon fiiriyo oo halkaas fasiraadaan ka helaa ma og tahay meelaha qaarkood diraacda laftigeeda in looga yaqaano meel caws iyo waa roob bilcagsi.
iyo eh, biyihii fadhiyaan
Haddaan- haddaan dib ugu laabanno magacyada sida meelaha qaar isaga turjuma ismaaciil badan badan waaweynaa la gelaya waan gartay hore walanwal waxaa wareysanayay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana maalin jimco ah yuusuf axmed cali waa wiil dhallinyaro ah waxa uu muddo dhan lix sannadood ku noolaa dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada cape town halkaasoo uu ka shaqayn jiray shaqo uu ku macneeyey inay aad u dhib badnayd waxa uu haatanna muddo haatan laga joogo lix bilood ka hor uu dib ugu laabtay magaalada kismaayo halkaas oo uu fursado shaqo oo ganacsi uu ka samaystay wuxuu yuusuf ka sheekeynayaa dhibaatadii uu kala kulmi jiray markii uu ku noolaa dalka koonfur afrika iyo haatan magaalada kismaayo oo uu ganacsigiisii ka sameeyey wariyaha v o a ee kismaayo khadar maxamuud xareed ayuu waramay isbedel weyn baa u dhexeeya een, meeshii aan ka imid ee ahayd koonfur afrika iyo magaalada tankismaayo isbedelka intaanan u gelin yuusuf eh, eh, meeqa sanaa ku nooleed eh, ko- dalka koonfur africa een, lix sana ku noolaa haye magaaladee ku nooleed cape town baan ku noolaa haye okay meeqa sanaa jirtaa yuusuf lix iyo labaatan sano maxaa ka qaban jirtay shaqo noocee ayaad halkaas ka qaban jirtay een, raashin baan iibin jiray haye okay haye een, raashin baan iibin jiray een, dukaamaan lahaa oo stoor ahaan lagu kaydiyo dukaamada waaweyn baan saballaangarayn jiray een, shaqadii waxay noqotay mid maxay ahayd een, sanadba sanadka ka dambeeya sii xumaanaysa dalkana dhibaatada een, la islahaa way kasii yaraanaysaa ay marba marka ka dambeysa kasii darayso habeen walba qof baa la dilaad maqlaysaa dukaan baa la dhacay mid baa la gubay dhibaato een, aad u fara badan baan ku qabnay halka haye marka adigoo lix sano joogay eh, dukaan eh, raashina ku lahaa south africa gaar ahaan kibtoon maxaa marka kugu dhaliyey inaad dib usoo laabatid run ahaantii waxaa igu dhaliyay inaan dalka dib ugu soo laab mar walba waxaad maqlaysaa een, isbedel baa yimid een, kismaayaasaa noqotay nabad baa dhalatay familigeyga markaan la soo hadlo een, magaaladii isbedel baa ka yimid ganacsi baa bilowday waxyaabo baa la iga sheekayn jiray waxaa isu barbar dhigay marka dhibaatada halkaas nagu haysay iyo tan soomaaliya een, nabadda laga soo sheegayo waxaan go-aansaday marka inaan dalka dib ugu soo laabto afar iyo labaatankii een, bishii nofembar sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankan kusoo laabtay een, until now een, run ahaantii marna kuma fakarin inaan kismaayo ka tago ilaa hadda ilaa iyo hadda ganacsi baan bilaabay alxamdulilaah shaqada halkan aan ku hayay shaqada halkaas aan ku hayay marka isu barbar dhigane boqolkiiba sagaashan iyo sagaal shaqadan kismaayaa wanaagsan shaqada hadda hadda maxaa qabataa Een, uh, hadda waxaan gadaa raashin waan gadaa baradho waan ke- een, kenyaan ka keenaa Een, suuqa ariga waan ka shaqeeyaa oo een, ariley baan ahay Een, alxamdulilah nolol fiican baan haystaa marka aad kismaayo kusoo laabatay kadib isbedelada la taaban karo ee ee aad hadda samaysay ee aad is leedahay noloshaada waxbaad ka bedeshay maxaa ka mid a Een, uh, kismaayo markaan kusoo laabtay een, run ahaantii een, isbedelada aan sameeyey wax ka mid ahaa Een, dhaqaalo fara badan lama aanan imaan kismaayo muddo yarna waan ka shaqaynaya een, oo lix bilood ah Een, hadda waxaan haminayaa inaan shaqooyin kale sii abuuro marka een, ganacsiga een, halkan aan ku bilaabay run ahaantii een, waa mid aada u horumarsan oo een, in ka badan ba ay soo galeen Wakaa.
markii hore maxaa kugu kalifay yuusuf inaad eh, dalka koonfur afrika aadid wallaahi een, qadarow waxa igu kalifay een, horta duruuf way iska jirtay amni xumana way jirtay Een, waxaan ka tegey kismaayo xilligii ay ku dagaalameen een, een, maamulkii een, xisbul islaam iyo al-shabaab markaas baan ka tegey wakaa yuusuf hadda kismaayo aad kusoo laabatay lix sano kadib oo aad joogtay koonfur afrika maxaa hadda sharaxaada oo aad ka bixinaysaa xaaladda kismaayo maxaa isbedel oo kaaga muuqda
run ahaantii een, kismaayo markii aan ka tegayey een, ah, een, inkastoon ahaa een, markaas wiil aada u da'yaraa Een, xilligii dagaalku dhacay isqabqabsi iyo een, shaki baa kusoo galay iyo waxbaa ka jiray laakiin hadda waxaad moodaa inaad magaaladii ku raaxaysanayso gaari cad aa iska wadato galbihii xilligaa shaqada ah ka soo baxdo cid cid ku mashquulaysa aysan jirin amni fiican uu jiro hadduu qof dembi kaa galo een, nabad sugiye boolis iyo wixii oo dhan ay shaqaynayaan wallaahi lama soo koobi karo isbeddelka kismaayo maanta ka jira yuusuf ka waran dhanka suuqa shaqada hadda aad qabatid suuq fiican ma haysataa alxamdulilah suuq fiican waan haystaa waa kaa xaggee ka keenta adi hadda Een, ah, arigoo kale tusaale ahaan waxaan ka keennaa afmadow iyo een, ah, tuulooyinka kismaayo ku heeran baradhadan waxaa ka keennaa kenya shaqada hadda aad eh, ka haysatay magaalada kismaayo dhaqaalaha maalinkii kusoo gala iyo shaqadii aad ku haysatay eh, koonfur africa ka waran haddii aad isbarbar dhigto Een, shaqada koonfur afrikaan ku haystay markaan kuugu hormaro koonfur afrika adoo dukaankii iska dhex jooga oo fadhiya een, waxaa ku imaanaya qola la yidhaahdo saaris een, qolyaha kastamiska canshuurta Een, kismaayo markaad fiiriso cid ku kontarooleysa ma laha cid maxay ahayd aad ka baqanayso oo ku dhacaysa ma laha xagga adoo dukaankaaga yacni u haysta inaad haysato een, alaab sharciya yaa lagu imaanaya dukaanka dhan la raranaya iyadoo yacni lagu cog- een, lagu oranayo waxaad gadaa alaab magaca ama feeg ah
kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed cali oo ah wiil dhallinyaro ah oo muddo lix sana ah ku noolaa dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada cape town oo ganacsi ku haystay haatanse ganacsigiisii dib ula soo wareegay oo magaalada kismaayo ganacsigaasi dib uga ambaqaaday waxauu magaaladaasi ugu waramayay wariyaha v o a ee kismaayo khadar maxamuud xare ismaaciil maxamed xiga dee dhinacii sugaantan filayaba casho laynaga sugaya haye jacaylkiya intaa faraha lagu fiiqfiiqaa jacayloo idda jacayloo faraha iga qaad ninkani duurka ila laakiin gelin ninkani wuu sheegay laakiin wuxuu jacaylka ay isku diidan Hay.
yihiin marka wuu qodobeynayaa jacaylow idaa buu leeyahay haddii saa Taas iyo samayso taas iyo taasaa- taas taa- taa- darteed.
marka bal dhegeystayaasha anu daynayna
jacaylo idaa idaaga saddex baaduu igu daa jacaylo idaa idaa saddex baaduu igu daa jacaylo idaa idaa saddex baaduu igu daa jacaylo idaa idaa saddex baaduu igu daa cagtu markii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray dunya yana ka bixin jiray waa dayax lamoodii gadarhaata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daajacaylo caddu markii xishoon jiray nagu dadab la geli jiray dunyana ka bixin jiray waa dayax lamoodii gadarhaata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daajacaylo jacaylo marhadan dahabiyo gaaro fogo lahayno marhadan dahabiyo gaaro fogo lahayno ididibadnay jirin dolar imaanayn danyar xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy aiguda jacaylo marhadan gahabiyo gaar fogulahayno marhadan gahabiyo gaar fogulahayno idibadnay jirin dolad imaanayn danyar igu xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy iguda jacaylo
jacaylow iddaa oo saddex maad igu daayo yiri waa tahay sahal jaamac xasan ayaa ku luuqeynaya heestaasi dhinacii barnaamijyada barnaamijkan dib ugu laabanne waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno naadiga manchester united ayaa ku dhawaaqday inay heshiis saddex sanaa la gaartay khose murino tababarihii hore naadiga chelsea kadib markii shaqada laga ceeriyey tababare louis van hall oo warlasla dhex marayna ay sheegayeen in murino uu noqonayo macalinka xiga ee naadiga kubadda cagta manchester united saddex konton jirka waddanka portugal u dhashay ee ah tababaraha cusub ee naadiga manchester united ayaa sheegay in noqoshada maamulaha naadiga manchester united ay sharaaf gaara u tahay ciyaaraha waxaana uu tilmaamay in manchester united ay tahay naadi si weyn loo yaqaano adduunkuna magac weyn ku leh waxa uu intaasi ku daray in uu dareemayo mas-uuliyad weyn oo saaran isagoo sheegay in uu rajaynayo in naadiga kubadda cagta manchester united guulo waaweyn uu la gaaro murino ayaa ku jira tababarayaasha ugu weyn ee guulaha ugu badan horyaalka dalka ingiriiska intii uu tababaro ka ahaa laba xilli ciyaareed oo kala gedisan naadiga kubadda cagta ee chelsea oo decembertaynu kasoo gudbinay shaqada lagaga soo celiyey tababarihii hore kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo naadiga kubadda cagta chelsea carlo angeloti ayaa waxa uu ka hadlay kulanka baalinta baritaan lawada sugayo ee dhex mari doona kooxaha atletico madrid iyo real madrid ee champions leaga waxa uu sheegay in naadiga atletico madrid ay ku noqon doonto gegada joseba mese naadi aan araxan u falaynin naadiga kubadda cagta real madrid hase yeeshee uu rajeeyey in naadiga real madrid ay ku celin karto taariikhda mar kale ayna ku guulaysan karto koobka champions leaga way adag tahay buu yidhi in naadiga kubadda cagta atletico madrid si fudud lagu maro waxaana uu tilmaamay inay tahay naadiga atletico madrid naadi dhinac kasta ka dhisan oo ay wakhti adag siin karaan naadiga kubadda cagta ee real madrid labada tababare diogo simoni iyo zinadin zidan ayaa ka hadlay kulanka maalinta britaa dhex mari doona waxaana dhinac kasta uu sheegay in dhinacooda ay guul ka rajaynayaan in ay ka gaaraan gegada joseba metse khaber masjerano ciyaartooyga daafac uga ciyaara naadiga kubadda cagta ee barcelona isla mar ahaantaasna khadka dhex uga ciyaara xulka waddanka argentiin ayaa waxa uu ka jawaabay warar xana waayadan laisla dhex marayay ku aadan inuu ka tagi doono naadiga barcelona kuna biirayo naadiga juventus ciyaartooyga waddanka argentin uu dhashay ayaa dhowaantan kula guulaystay naadiga kubadda cagta barcelona laba koob waxaana uu sheegay waxaanu ka hadlay mustaqbalkiisa ciyaareed ee naadiga kubadda cagta barcelona khamiistii shalay ayuu koysadan jirkani diiday in uu bixiyo jawaab waafi oo ku aadan mustaqbalkiisa waxaana uu sheegay in ka tagitaankiisa naadiga kubadda cagta barcelona ay tahay warar xana laakiin uusan isagu ka hadli karaynin warar xana xaafir masderano ayaa waxa uu kula joogaa qandaraas laba kun iyo siddeed iyo tobanka gaara ee naadiga catalans ka dhisan ee barcelona ciyaartooyga kaka ee hore ugu guulaystay ciyaartooyga ugu wanaagsan adduunka ayaa loogu yeeray xulka kubadda cagta waddanka brazil si uu ugu matalo ciyaaryahanada waddanka brazil kaga qayb qaadanaya kooba america oo hadda sanadkoodii boqolaad u dabaaldegaya kooba america markii ciyaartii ugu horreysay lagu ciyaaro waddanka argentina kadib carlos dunga ayaa u yeeray ciyaartooyga soddon afar jirka ee kaka waxaana uu bedeli doonaa ciyaaryahanka khadka dhexe naadiga bayan munich douglas costa oo la sheegay inuu dhaawac uga maqnaan doono xulka waddanka brazil kooba america ayaa bilaaban doona juuntan aynu ku guda jirno xubintii ciyaaraha halkaas aynu joogto
aad buu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaara inala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan caashay markii hore jacaylow saddex maadoogida baan soo qabtay adiguna
jacaylow saddex maad igu daa hadduu yiri anigu jacaylka inuu dadka daayo maanaa qababa haddii jacayl uu ku daayo uu faraha kaa qaado maxaa qabanaysaa nolosh nolosh de nolosha waxaan- macnahaadka wax buuqii iyo wixii ba iga qaadmayo gabar baa waxaa laga haya waxay tiri wax walboon jeclaysto haddaan helo nolosha meedaa macno samaynaysa haddii marka nolosha jacayl loo waayo waa dheelitir baad leedahay dheelitirkii dhanac hay ka hadduu dhumaayo.
kaa maqnaada kasii wanaagsanoo gebigaagu bilaa stress baad noqonaysaa bilaa buuq bilaa kifaax baad ku jiraysaa xaggee ku qoran tahay waa ma dhama ismaaciilo waa tahay khadrad daahir ciga ee codkeeda macaan kusoo dhawaada
awooy maalin baan la yidhi cadoy guducur baan la yidhi cidloy weehe baa la yidhi awooy maalin baan la yidhi cadoy guducur baan la yidhi cidloy weehe baa la yidhi ammaanadu waa culays cirkiyo dhulku diidayo carana wax la yidhi wax la yidhi muge ammaanadu waa culays cirkiyo dhulku diidayo carana wax la yidhi wax la yidhi muge dawada caashaqan ihelay ihelay cid kale loo dooni mayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaba la yidhi dawada caashaqan ihelay ihelay cid kale loo dooni mayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaba la yidhi
cilmiga ha lagu dhigay caqliga kaashabaa la yidhi codka macaan ee khadra daahir cige ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno galabta saacaddu markay tahay afarta waa anigoo ah caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada oo inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
codiyo jiib baa la yidhi jaaniyo cidhi baa la yidhi cayar saaca baa la yidhi codiyo jiib baa la yidhi codiyo jiib baa la yidhi cayar saaca baa la yidhi qofuu cudur u hayoon haddana kaa caawinay adkaa maqan baa maqan baa la yidhi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.